Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadda gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz saacadda geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee radio ergo o r g.
salaan iyo sacabo furan kusoo dhowaada saaxiibadana dhagaysanayo waa lixda bisha koowaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban qodobada aad ku maqli doontaan maantana waxaa ka mid ah waayo tegay xusuustooda aan idinkugu hayo nin gowracay dhurwa isagoo moodaya markaasi inuu birta mariyey ama gowracay neef weyl ah oo lo ah haddaba sida ay ku dhacday barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan qisadani waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aan idinkaga hayno faadumo maxamed oo ah afmaal nolol maalmeedka carruurteedana kasoo saarta hal abuurkeeda suugaaneed oo ay tiriso waxay ku nooshahay afgooye waxaad sidoo kale maqli doontaan sheekadii xiisaha badnayd ee lama huraan waxaan sidoo kale barnaamijka idinkugu hayaa qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo heese naga soo dalbaday waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nala wadaagaya sheeko hore u dhacday waa sheeko qosol badan oo aad ka heli doontaan hase yeeshee dhegaystayaal marka hore kusoo dhawaada warka arrimaha bini'aadamnimada iyo weris maxamed
qaramada midoobay ayaa ka digaysa in xaaladda abaareed ee soomaaliya ay kasii darayso tan oo ay u sababaysay roobkii xilligii dayrta la filayey oo aan ka di'in qaybo badan oo dalka ah gaar ahaan gobollada puntland iyo bartamaha waddanka gobollada sool sanaag bari iyo nugaal ayaa ah meelaha ugu daran ee roob la-aantu ay ka jirto sidoo kale waxa ay roob yaraanta saamaysay dalagyada qudaarta ee iibgeynta loo beerto ee ay soo saari jireen beeraleyda yaryar ee gobolladaas xoola dhaqatada deegaanadaas ayaa iyaguna u hayaamay goobo fogfog si xoolahooda ay ugu helaan baad iyo biyo xilli roobaadka guga ee soo socda ayaa ku beegan dhammaadka bisha abriil hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in magaalada xudeyda ee dalka yemen aysan noqon goob masiibo ka dhacdo iyada oo dagaallo dib uga soo cusboonaaday ay khatar ku yihiin nolosha labaatan milyan oo qof oo dekedda magaalada ku taalla ay u tahay marinka sahayda noloshoodu u soo marto dhinacyada isku haya magaalada ayaa iyagu iska dhiga tiraya heshiis xabad joojin ah oo la gaaray taasoo waddada u xaaraysa in dekedda xudeyda maamulkeeda lagu wareejiyo gacan madax bannaan magaalada oo ay saddex milyan oo qof ku nool yihiin ayaa nus milyan ka tirsan waxa ay uga barakaceen dagaalada ka socda sida uu sheegay guddiga qaxootiga u qaabilsan norway ee loo soo gaabiyo n r c warkii xilligan waa naga intaas aan dib idinkugu wareejiyo qaybaha kale ee idaacadda
intaas aynoo joogeen wararka arrimaha bini'aadamnimada bal iminkana aan ku bilaabo barnaamijka heesta koowaad ee maanta aan idinkugu talagalay waxaa ku luuqeynaysa fanaanada falis cabdi laqanyada kalgacaladu marka ay ku lagato anna aan laacad
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay saaxiibadana dhegaysanaya oo erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio ergo dot o r g iyo weliba baraha bulshada sida facebooka iyo twitter-ka oo aad ka heli karto dhammaan warbixinada ka baxa idaacadda ergo oo maqal iyo qoraal isugu jira haddii aan guda galana inoo soo qabto waraysi aada u xiiso badan qodobadaba sida aad ku maqlayseen cabdulaahi maxamed ciise timajilec wuxuu nooga sheekeynayaa qiso hadda ka hor qabsatay qisadaasi waxay ahayd isagoo doonaya inuu gowraco neef weyl ah oo lo ah ayaa wuxuu beddelkeeda gowracay dhurwaa ama waraabe qofba sida uu u yaqaano haddaba sida ay ku dhacday ayuu nooga sheekeyn doonaa waxaa la kulmay wariyaha radio ergo cabdiraxmaan maxamed xaaji oo magaalada garowe kula kulmay islamarkaana kala sheekaysta arrintan wuxuuna yidhi arrin la yaab leahayd waxnakadisna way ku dhacday ma ahayn wax yani idinka shaqaysay wax iskeed isaga dhacay mana lagu ku talagelin marka hore inay saa u dhacayso xataa anigu waa wax iska yeebahay meel baadiyaah anigoo lugeynayaan reer waxaanu maqribkii degaanka iyo xeedu wey nugaal area iyax wey meel geelu daran ka gaaro wey goortii geela daranta loo dhigayo daranta nugaaleed ka soo gaaro marka laba qoys bay ahaayeen reeraha waa waa hoyaatin baan ka damcay waana ii ogolaadeen waxaa lay dejiyey ardaagii reerka xoolihii waa soo xeroodeen si nabad ahaan u soo gallay waa la casheeyey waa arigii waa la xereeyey loodii meel gooni ahaa lagasho heeraar yaroo iy heeraarka dhexdiisa reerka heeraar baa loo sameeya goorta barwaaqadaa geelna daran buu ka aadi awr baa joogta iyo lo iyo reero baa jooga intaas ay goortii halkaa maraysay aanu seexanay baa waxaa dhacday habeenbarkii mindhaa dhurwaa noo yimaanaan ogeyn dhurwaagii waa nagu wareegey waa nagu wareegey isagoo weli nagu wareegay xoolihii ayaan ka didin aanaan dareemina annagu baa dhurwaa baa libax doolihiyin oo laba xabaa libaaxu waa gabasho badanaya aada buu khatar u yahay bur yar ama dhulku bay soo ekaysiinayaaba baalku ma garan in libaax la joogo dhurwaagaahi reerku ku mashquulsan yahay iyo xoolaha ku mashquulsan yahay libaaxiib laba goor ku laalaabto sanka ka maray subaxdii baanu raraadka iyo waxa meesha ka dhacay arki doonaa laba goor hadduu sanka ka maray libaaxi waa xanaaqay waa soo haaday luquntuu kala jebshay libaaxu wax kasta aada meeshuu maray dool buu ahaa libaaxa meesha lagama yaqaan markeeda hore malaha ma joogi jirin hayo dool baa la yidhahdaa isagoo kale libaax doolah buu ahaa marka goortu horuu isaga socday goortu ba halkii tuuray oo luqunta kala jebiyey ma uu joogsane horu usii socda hy racdii uu yidhi bay tiri gabadhii soo booday hy marka weyl baa jira dooriya oo aan weylaha laga looda laga xerayn weyshiibay waxay mooday in dhurwaa dooxay caloosha kasoo riday hoodayo baay bay tiri inaadero inabay hadi buu dooxaye jacda dad iyo duunyo iyo wax kastoo nabar xumi gaaro waa cabaadaan si daranba cabaadkooda si gaarah wey way garatay in waxaasu dilan yahay arweyshiiba bahaldilay wey gawrac bay tiri aniga tooredi giinta ayadoo aan sitay oo aan ku seexday baa la booday waa dheeaasna qaliya daan baan intaan ku dhigay aan garaf ku siiyey mindidii waxii baanu hoojinay xoolihii baanu hoojinay awrtii garana in libax noo yima awrtu kacday birir birir ka siinaysaa habaas baa kacay reerku xero uu ku raagay waa ku gabaabsi ah xeradu waa ku raagay reerka boor iyo digo iyo wax isku qasan waxbaa isku kacay adugu reerkii waa xasilinay xaggaa dab ku shidnay xaggaa dab ku shidnay garana in libaax nala joogo noo yimi inuu naga tegey ma ogin laakiin waxaanu ognahay inuu noo inuu noo yimi baanu ognahay laakin inuu naga tegay inkiru nala joogo ma kala dhagaan maya goortay xasishay awrtu baanu garan doonaa inuu naga tegey goortay xoolay xasileen baanen war beerkaan kala baxayaaye inta beerkeeda kulul yahay hay weyshi jeen oo dab iisoo shida dab gabanah baa laysoo qaado la horiyeeyo goortu saa uu ishtiimay baan waxaan ahay lugta midigtaa baa xoolaha laga bilaabaa ku dhig mase waxaa iga hortimi cagaf yur baan idhi oo naxdintaa naxay xeradii riyaha isku shubay shab saa dadkii baa qaar waxay leeyihiin dadkii waxay arkeen inaan xeradii isku shubay qaar baa waxay leeyihin libaaxii iyo ninkii riyahay ku jiraan wiilkii martiga ahaa riyu libaax ka dhicinaya anna naf baan meesha la gala war baa halka iska eega war baa halka iska eega baan leh markaasay leeyihiin yor yor meelo kale u taagaya kan uma jeedaan hoostid hoostoodaya war baalku waa kan hoostidiina jooga qof walba goortoo arkay wuxuu dhul waayaa tuutalay ida meesha qorigii dabkaa ku tuuraa yor gurigo dhan yur baan ka yeedhay horta sidaas baa arrintaas u dhacday marka ma aysan dareemin adugu markii hore aad bareenaysay oo weyl ahaanta dhurwa weyl ahaan baan u gowracay weyl ahaan baan u gowracay maki dareemin see u dareemay ilaa cagafta qabtay maxaan ku cararay bahalakan anigu xerada maxaan ugu dhacay bahalakan cagafta tanaan ka cararay markii hore haddaan dhurwaa moodayo maan ka cararo marka marka intaasaa bay arrintaasu ahayd halkaas dhurwaaga intaasaa kaga dhacday laakiin sheeko kalaa jirtay sheeko kalaa jirtay oo dhurwaaga iyadoon ku saabsan saakaa waxaa weyla horta intaanan sheekadaa kala gelin sanadkeebay ahayd waktiga ay dhacday sheekadii hore
xirmaala la ohan jiray agaagiisii guu xirmaala la ohan jiray waxay ku qiyaasan tahay kacaanku hortuu hal sano haystay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii ee sodaatanadii waa tahay Mm.
waya sheekada hay taasi waa taa tan kale waxay ahayd wiilaan walaalanahay baa baa waxaa baa baa saaka wuxuu dhaanshay weylo iyo waxbuu iyo geel iyo waxbuu la joogay oo loo dhowr lo ah sideed eh, eh, weylaah mm, baa wuu ka tegey labadiina gooni baa loo sii daayey waa dhaanshay hadhow baa wuxuu damay weylihii soo dheelan goor cilcillow ah buu helay mase weylihii waa dhan yihiin waa sideed waa sideedeedii waa soo kacay olowkaana biyihii uu ku shubay war celihii adaa wala teg dibinkan madow ilaa ilaa dhurwaabaa weylaha ku jiro intuu dibigii dibi gabano madow oo u eg em, buu intuu cunay weyluhu iskala iskala joogaayo oo iska oo kamaba teginba bahalkii em, dibigiina waa cunay isagaa sideed ku ah dibigii sideed ahaan lahaa sideed weylihii sideed ahaa waa sideedii waa dhan yihiin tiraduu iska soo kaxaystay xerada geshi biyo dhurwaagii buu ku siiyaa biyihii ku siiyey war waxaa kaloo celiyaa marka ma uusan dareemin waana mugdim yani waa waa goor mugdiya wey waa soo kaxaya cadar cadar iyo roobna waa jiraa marka ma ceeyeemaya ma ceeyo galabtu wuxuu cunay een, een, ee, di- dibigii yaraa marka waa iskala socdaa weylaha biyihii buu war waxaa kan roob baaba qabtaye biyihii biyaca badana danaha ka kaxaysa dibiga kan madow biyihii dhowrkii jirigaanoo meesha la keenay buu ka fuuqsaday waa bela ku kaxaysa niyo waaba la yaabay waxaa kaloo biyaca badana ilaa wax waa dhurwaa xeradu xeradu la geshay roob baa yimi weyluhu marka ma didayaan iyaga ma didayaan xaggee ka didayaan Dhulwaa ah sid- to- wuxuu toddobadii buu isa saaray habeenkii Ah, toddobadii kaluu isa saaray su'aada mase wiilihii baa cuntaacda mid calooshiisa mid buu ka goya mid baalkii mid eh, mid kama joogto dhaawac halis oo aan ka cayn iyo dhimasho wey ka dhig intuu biyo helay buu caawa dhan roobkii ku jirsaday qof iyo halaan jirin buu ka dhigay gabankii waa yaabay waa soo kaxay odaygii buu ho- hogaan buu soo geshay baalkii qabtay waa qabtay waa xiray waa hogaan buu soo geshay maalinki odaygii maba teginba xaggee ka tegey wadii xeradii baa loogu tegey keligiis waa tahay
odaygii baa loo geeyey waree dhimaandhayu roona rabba oga halkaa igu xir buu yidhi intuu labada indhood ka geshay maxaa ardaba buu yidhi roona rabba weli ma cunay roona rabba oga shiinihii baa yimi waa gatay dhurwaagii sideed qaalmood baa laga gabay
duwaaga dhurwaagaas waa
lacagtiisii la rabeeyey macna.
Waa- waa waa guriga si uu joogaa shiirihii yimaadeen oo yidhaa naga gada geeda kan oo caana ciira loo siinayo loo raqsiya caanihiisu sagac baaye Mm.
marka ma la oran karaa duwaagaas markiisii hore buu wuxuu ahaa een, dad la dhaqan maadaama uu wax- welihii ku dhex jiro welihii aysan ka didayn oo xataa dadkii mataqaanaa uusan qaylinayn oo la dareemayn Ah, eh, ha- way- da- yani k- dhurwaaga dhurwaaga nugaale dadla dhaqan weye saad ogtahay magaaladu buu ku jiraay magaalada Ah, xaloo dhan magaaladu ka ciyay xalay dhan magaalada dhexdeedu ka ciyay waaba dadla dhaqanba waa ku gaadaya oo iskala soo harsanaya adoo jooga oo xoolaha ku dhex jira buu dhinaca kale xoolaha ka dhigaya si uma ogtida
waa ka duwan yahay kan waaba loo xareeyeyba Ah.
xeraaba lala geshay ha marka dhurwaaga ha marka dhurwaayadu waa haw- dhurwaaga hawshiis waa badan tahay waa hagaag dhegaystayaal waxaan filayaa labadaasi sheeko oo xiisaha badnaaba inaad ka hesheen haye adiguna maxaad nala wadaagi kartaa maxaad la kulantay maxaad maqashay sheekooyin haddii aad hayso waxaad naga soo wici kartaa telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labayo toban wax lacaga kaama goosanayo guud ahaan meel kastoo dalka ka joogtid
geyigan kuwa alla kuwa gaarka u lahow bulsha waxay gumowdaa markay geedhaheeda gudin intay u qaado gumaday idlaysoo idinkuna gadaasaa gacalkayow tihiinoo guulaha ilaahay geyigu idin siiyee geedweynta hadhiciyo galoo lagu manaystee gumashaada midhihii iyo gacayradu ka buuxdee waana gaboodiyo guri u ahaan jiray gurxanweyne aariyo gumburiga ugaadhiyo siryan gaartiyaayi iyo goray haaduweyniyo geri qurux la tiiciyo shabeel bara ku gaadhan iyo gidigeed ugaadhaan gabay lagu ilayn karin ayaabaydu gaga iyo ka dhigteen gawaan madhan asawaan ka giigoo garbaan ka leeyoo magayo gudnimadan waagii guduutiye gobolkii dhacayaba guudka lay sudhaayee garcadaadigiin iyo guurtidiina keeno maxaa nagu galaysaa
waa tahay dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka madadaalada erga ayaynu ku guda jiraa bal iminkana aan idiin soo qabto sheekadii xiisaha badnayd ee lama huraan waana tan ee dhegeysi wacan
kusoo dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha bini-aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darada baahday kala dambeyn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar
haye sure maxaad sidaa xaggee baad ku socotaa waxaan cunno iyo biyo u sidaa aabbahay iyo dhuubow oo beertii ayaan ku sii socdaa horta waxaan aad uga xumahay adiga oo goorta tan u lugaynaya beer shan kilomitir u jirta tubcaanood haye oo weliba dhabarka ku sida sifraar biyaa iyo dharisoora laakiin macno ma laho wakhtigaas sidaa waxa yidhi anigu taa wax dhiba uma haysto oo xun waa midaan ku faraxsanahay oo aan xor ku ahay kuna raaxaysanayo inaan aabbahay iyo wiilka aan quuri karin dhabarkaygu ugu qaado wixii ay cuni lahaayeen
iyo wiilkii aysan quuri karin horta ma aha inaan kugu ceebaynayo sida aad ugu gargaaraysid waalidkaa waxaanse ka xumahay gabadha keli ah ee tubcaanood oo dhan isho ay ka qabato inay werwarkaan dhabaha dheer kusii lugayso taasaa ay dhibayso aan ka xumahay wax dhiba uma arko wax dhiba uma arko maalin kastana waan sii qaadaa ee adiguba maad kaftanka iga daysid ilaa adigaba oo adigaa lugaynaya jikrow
horta waxaan u malaynayaa inaadan si fiican ii aqoon horta ma og tahay anugu in la iiga dambeeyo tuulada tan wax kaste oo aan ahay ninka ugu qiimaha badan wagarey ilaa nin walba afkaaga amaani kaagama horrayso haye ee fakarka iyo taladaba laga qaato haye ee bal sureerey ka waran haddii aannu sheekaysanno oo aannu wada hadalno walaalow anigu xilligaan haasaawo diyaar uma ihi waxaan ku mashquulsanahay hawsha gurigeenna carruur badan ayaa joogto oon hooyo iyo walaalba u ahay horta waxaan aad iyo aad uga xumahay inaadan fahmin haasaawaha macnihiisu ma aha aan isku soo boodin wakhti badan baa la sheekaystaa laysbartaa wax badan baa nolosha laga wada hadlaa maxaad geedaha sureeray isugu jiidaysaa hadda aannu wakhti kala ballan anigu wakhtiba ma hayo waa xilli aan aroor aado xilli aan carruurta u shaqeeyo iyo xilli dadkaa beerta inooga shaqeeya aan u adeego horta aniga waxay ila tahay inaan hawlahaas kaala qayb qaadan karo haye oo welibana aan wax ka fiican hawlahaanoo dhan oo raaxale kugu diyaarin karo alla faan weyna haye waxaana rabaa odayaasha tuuladatan isku sheegay inay wax ka yihiin dhammaantood inaan ka takhalluso nin kadibna wixii aan qabto waad arki doontaa war niyo hawshar ayaad ka talinaysaa warkaagana hore ayaan uga dharigsanaa ee waxaan kugula talin lahaa inaadan dadkaaga iska dhex saarin oo aad dadkaaga wax la qabsato waana ku baryaayaa walaalow iska kay fasaxa aniga dadsaaka aroortii tacab u soo kacay ayaan cunnadan gaadhsiin lahaa iyo biyahane sureerey anigu nin shareed ma ahaye horta nin sharfeed baana waadan dadka kala aqoon waaw haddana waan ku fasaxayaa laakiin waxaan ku leeyahay ka soo fiirso oo ka soo fiirso sheekada aan kuu sheegay haasaawuhuna ma aha dhibe dhabta ka soo hadal walaalow nabaday anigu waan daahay xilli howl badan baa isugaysa iga raali lahaw jikrow warwaal kala balaaya ku ark waaba dadil muddo
walaalahay alla waa waa jooqa iyo shoobay soo dhowaada oo soo fadhiista waa dhownahay waad mahadsan tahay walaalo ardo waxaan u imid yaristaad ii yeedhay ii warran maxaad iigu yeedhay jooqay waxaan kuugu yeedhay markii aan arkay sida aad ugu baahan tahay meelaad ka shaqaysatid oo adiga iyo macallinkaba aad wax ka hesheen waa runtaa sidaynu uga nimid buushashley magaalo waxaan qabsanay ma laha ani iyo macallinkii isagiina wuxuu weli la'yahay meel uu ka dhisto lacaamadii weli waxaynu dul saarana reerkii madceliyo oo weli sidii noo martigeliyeytaas
dhib ma leh mid laysku leeyahay waaye ardo macallinkana ayaantaan arrintiisa waa lagu jiraa oo odayaashii iyo dhallinyaradii waxay u diyaariyo haayaan meel dugsi weyn loogu dhiso alla khayrlaha siiyo waa awalba waa garanaayey haddaba waxaan rabaa jookhay inaad maqaayadan igala shaqaysatid wixii ilaahay ina ka siiyana aynu manaafacaadsanno anigu halkan ayaan sidii dagaaladii sokeeye u dhaceen aan aan ilmaha rootiga ugala soo baxay meelna uma qaxin walaal ardooy horta aad iyo aadaad oogu mahadsan tahay taladaada fiican waan ku faraxsannahay adigana khayr allaha ku siiyo walaal sideed u rabtid inaad gacan siiso jooqa iyo duqeeda waa sax anigase waxaan kuu sheegaa inaan shaqo culus lahaayo madcaliyow waa ogahay shoobaayey oo beerta iyo gurigiiba aan layga maarmin waa sax saaxiibtay jooqana taas waa u baahan tahay
arday mar kale ayaad ku maadsan tahay dadaalka iyo daryeelka aad u fidisay dadkaan dhibaataysan waadna heli doontaa amaalkeeda idinkuna waa mudantihiin walaal
ardooy ilmihii iiga warranbo waa fiican yihiin shoobaye ilmihii waa fiican yihiin walaal ee waxaa maqalna sii loo kala qaxay adoogood ilaa hadda war ma laga haayo io waranbo abbaa shoobay run waaye hadalkaasi sidii aad u ogaydeen waxaannu ka helay oo wara haba u yaraatee ma jirto qof noolise ma qarsoonee qofkii nool mar uun baa laga war helaya hadduu nool yahay oo hadda sidii maad iskiiga joogtaa saad ooga fakartaa nimankan beledka joogaan oo sukaansigooda badan yahay
intaa ii boobsiinaysaa adiga naama rag baa haasaawe iyo shukaansi laga waayaa har iyo habeen igama daayaan shuxshuxda iyo xudxudashada anna dheg uma dhigo ilaa ilmahaasaa i sugaayee shaahaygaasaan iska iibsadaa shaahaygaas ayaan iska iibsadaa midda kale nimaanan geeridiisa iyo noloshiisa midna aanan maqlin gadaashiis kama hadli karo qalbigaan bay siinay walaalo runtaa waaye haa qalbigaan i siinay waa runtaa ardooy haddii aad dantaada aqoon ruuna dee qofkuu aqoonahaya ma jiro oo maxaan dan aqoodaa qaar baaba hadda waxay leeyihiin jookay alla tani waa nimowday oo ninba ma doonayso haddase xilliyaanba nin kula haasaawo maba anan joogoba allay ka tahay ma joogo ardooy waxaa kaloon soo xasuustay tuuladaan adaan nooga dambaysi haye naaga oo gabdhaha gudaan ma joogaan horta haa waa joogaan waa joogaan oo waxaa joogta islaantii annagana soo gudday oo weliba ku faanta inay haysato qalabkay annaga nagu soo gudday ayaa gudi lahay joobayay hay qalabkii nagu soo gudi may haysaa ilaa hadda haa kaas waaba mirirayaan mudaasaa caddaanka laakiin dhib male anaaba soofa haaya soofa fiicanaan haystaa waxaan gudi lahaay laba gabdhood oon iska hilmaami inaan gudo sidii inta ugu ordaay marna inta u socday marna inta u socday dhexda ka baxeen haye ee walaalay naagtaas ciyow ma ii keentido
laakiin shoobayey sow ma aadan ogid in si weyn looga hadlay gabdhaha guditaankoodii oo la joojiyey odayaasha tuuladuna ay madnuuceen oo haddii lagugu maqlo waaba lagugu caayayaa nabiyay waalan tahay dhegayso waa wax iga dambeey oo hadda gabartaada muxuba ma gudna miya gabartayda muxubo iyo allayna maqlin bal horta gabarta bilaaya warka la lise gabadhayda muxubo wax yar wax yar wax yar aan aan aan- aan aan ka taabtay hadda haddii la eego far in la saaray ma moodaysid weliba aniga oo xishoonaya oo la dhuumanaya baan intaas sameeyey gabdhaha ariga la jooga maaragtay qaarkood baa waxay ku caayaan tani ma gudna tani ma gudna intaasaan kaga badbaadiyay ma gudna gabadhaydu hay aniga taas tu aan yeelaaya ma aha haye waa inaan kaxayuubiyo si fiican u gudo Bala, bala, bala, bala. la lama ogola lama ogola ah nabalukaadi shoobayay shoobaayay walaalay gudniinkaasi gabdhaha faa'iido uma laha lugooye mooye haye may fahantay haddaba adigoo aan ku tallaabsan aynu ka tashanno aan ka wada hadallo walaalo
anigu wixii islaamuhu ay samayn jireen ilaahay wuu iga duwey waxaan moodaa inay waalidkay beri hore fahmeen haddana waa sunno gudanahay ee shaa waxaan kugula talin lahaa arrintaa fircooniga inaad ka fiirsatid haadhada naa bal aamus waaba ina boobsisada maxay tiri naad noogu soconaysaa maxaa tiri naa maxaa Aniga tiri wixii- soo qor waxaan ku yidhi hee wixii aniga islaamuhu ay samayn jireen ilaahay wuu iga duwey haye waxaadna moodaa inay waalidkay bar hore ay fahmeen haddana waaba sunno gudanahay ee shooba waxaan kugula talinaya arrinta ayadaa fircooniga inaad iska dayso oo ka fiirsatid waayo jooqay bal xagga eega naayaa shoobay naa maasha basbaas ka tegi waa waaw naayaa la maqlaysaa waa suuna gudan kutee waktigaasay suuna gudan tahay rumeys war aan ku siiyey taas mar kalaan ka warramayna adoogoodna waa la soo tushahaa waa sax ee nabaday Nabaday.
waxaan u socdaa biyo aroorow Aye.
adi iyo jooqo aan isku kiin dhaafaa si u wada shaqayn laheedeen inaad ka sheekaysatin waaye nabadee nabadee nabadee
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa mid ka mid a dhegaystayaasha irgo oo nala soo xiriiro wuxuu sheegay inay jiraan fanaaniin badan oo heesahooda uu jecel yahay Een, fanaaniintaasi waxaa ka mid ahaa fanaanka da-da yar ee suldaan seeraar Een, dhegaystahaasi marka marka hore codkiisa iyo magaciisa aan dhegaysano kadib waxaa ku xigi doonta fanaanka uu jecel yahay heesihiisa mid ka mid ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu erga waa casida cismaan jaamaco joogo gobolka sool magaaladeeda laascaanood erga waa idin salaamay erga aada iyo aad baan idin salaamaya salaanta islaamka dhegeystayaasha waa salaamay salaanta islaamka ku salaamay ergo waxaan idin weydiinayaa erga aad baan idin jeclaay aad baan idin jeclay ergo haddii barnaamijka madadaalada xadda xitaa xadda ka baxa aad baan jeclaan karta fanaayin aan jeclahay in aad aada warar aada heesahooda iyo taariikhdooda isoo gudbisaan laakiinse iminkana qaar aad jeclahay baanan hayn fanaaniinta sudan seeraar hadday tahay maxaan ku idhahdaa xariir hadday tahay ergo intaasna inay isu gudbisaan baan idinka rajeeyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ergo aad baa idin jeclaa boqol kiiba boqol assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ergo waan salaamaya aad iyo aad
intaan intaan ma weelin karo nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye markan diiday waroo dhan nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye intaan intaan ma weelin karo nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye markan diiday waroo dhan nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye mar haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay magaaladu iftiin male magaaladu iftiin haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay magaaladu iftiin male magaaladu iftiin mabale meel kastoo xubnahayga ka mida ku tagaya maqnantaadan dhibaysa meel kastoo xubnahayga ka mida ku tagaya maqnantaadan dhibaysa igadaa muddo dheere maalmahan socdo kaalay macan kaalay kasamuuqaabtayda intaan intaan samir muujin karo nafta waan ku muquuniye nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadna nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadna intaan intaan samir muujin karo nafta waan ku muquuniye nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadna nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadna intaad maqantad dheer tahay hurda kuma ladaaye intaad maqantad dheer tahay hurda kuma ladaaye ma huraankii noloshaas ma ogidina tahay sama ogidina tahay intaad maqantad dheer tahay hurda kuma ladaaye intaad maqantad dheer tahay
waa tahay dhegaystayaal weli barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa qaybta dhegaystayaasha nala soo xiriiray ayaynu maraynaa bal iminkana kusoo dhowaada dhegaysto kale oo inala wadaagaya sheeko aada u xiiso badan oo aad ka wada heli doontaan hadda ka hor ayaa waxaa ka dhacay degmada afmadowga deegaanka afmadow oo u jiro kismaayo shan eh, shan shan iyo labaatan kilomitr ayaa ku dhintay ayaa waxay ka dhacday ninka ayaa waxaa la yiri meel oo carabid ayaa lagu duugay ninka ninka marka dambe ayaa waxaa la yiray ninkii markoo dhintay nin kale waxaa la yiri sofiri ayaa la yiri qabriga ninkii markoo dhintay oo geeriyooday konkre kii kale waxaa la yiri qabriga bacda ku qor kii la yiri ayaa taraaraxay asoo qabriga marka u galay ninkii ninkii qabriga kor ka yimid usa taraaraxay ninkii qabriga ku jiro ayuu ku kor dhacay ninkii qabriga ku jiro ayaa ninkii kor kasoo dhacay kuleetay ka qabtay wuxuu yiri marra buka bal anaga ma ah ninka dhintay waa ninkii banaanka yaallo oo hadda ka dambe la duugi rabo raadiyo ergo waa idin salaamayaa salaanka bacda waxaa leedahay soomaaliya dowlad wanaagsan allaha ka dhigo dowla soomaaliya anagoo ah cumar cabdi axmed oo joogo deegaanka cilmow oo degmada jamaame asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dhegaystayaal waxaan filayaa inaad wada dhegaysateen sheekadaasi bal adigu maxaad sheekooyin hore haysaa maxaad deegaankaaga ka dhacay maxaad adigu xataa alifi kartaa oo aad samayn kartaa marka laga hadlo dhanka fanka sheekooyinka waxaad nagala soo xidhiiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labayo toban
dhegaystayaasha jooga gaalkacyo waxa ay reediyo ergo ay ka dhegaysan karaan fmta reediyo codka mudug maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midba noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka waxay nagala socon karaan qaar ka mid a efemyada dadka adeega internetka heli karana waxay naga dhegaysan karaan radio ergo dot o r g bal iminkana aan idiin soo qabto hooye faadumo maxamed waxay ku nooshahay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waa afmaal waxay samaysaa suugaan waxay inta badan suugaanteeda kusoo bandhigtaa aroosyada iyo goobaha dadku isugu yimaadaan halkaasina waxay ka samaysaa dhaqaale ay ku maareyso nolosha caruurteeda maxamed cabdi afgooye ayaa la kulmay islamarkaana la yeeshay waraysigan naadaha amaana gabdhahan way heesaa waa u bulsheynaa afaara dad wax aan galaaya malaha ninkii ay naagta is aroosayaan ayaan amaanaa aniga waa u hambalneeyaa waa guurinaa waa ka mashxaradaa waa ka wax aruursanaa wixii ilaahay wax iiga soo qaado balwadeega naagaha ee nimanka inaan amaana hees aan u tutumo aan dhexgalo gabdhaha buurta aan u bilo nimanka meeshii ay ku heesaan ma tagaan aniga naagaha dhexdoodaan ku qaraabanaa goormee bilowda marka ee hawshan howshaan sideed sano ilaa iyo sagaal sano
inta badan marka meelaha aad ka samayso waa xagee aroosada anaga fimiladayna qabaan gadibida iyo dalkaa leegu soo dalbanaa amaan iyo soo duwaa lee dhahaa anagoo gabdhahooda ammaanaayo khadka waa u dhigaa waa ku ammaanaa tusaale qofka markuu dibadda jiro oo kale oo qof guursanayo ma wuxuu kaasoo dalbadaa inaad u ammaanto qofka markaas uu guursanayo haa qofka gabadha aan guursanayo iisoo ammaan wiilkii iisoo ammaan wixii calafkaada e iga qaado haa waa laysoo diraa magacyada oo wuxuu kuusoo sheegaa keliya ee aad u ammaanayso waxaan u ammaanaya sableedka ayo ayowna waa ku ammaantimaa hilee hibiloo hooyaayowna waa ku ammaantimaa lamadaba wax kala maka ammaantimaa ani maxay kala yihiin marka noo sharax ee sableed le waaye dhaqankeena waaye haa ayagaa kala baxo ayo ayo gooni waaye hilee hibiloo gooni waaye dhaqankeena waaye sableed waaye faadumo ahaan marka dadka maxay kuugu jecel yihiin waxay iga jecel yihiin inaan naagaha u ammaano gabdhaha u ammaano dumarada aan u ammaano dadkood aan u ammaano dalka iyo dibidda aan u ammaano farxad goobta aniga aan taga way kacdaa saasay igu jeclaadeen gabaraan aniga heesableed usoo tumin cidda tir wax la dhahay aan caadaysanayaa jirto subaxdii ciddada laga tiri waa soo ammaanaa waa soo waa soo tumaa habeenkii ayaal ayaan qabaa ma aadi kari maalintii waa soo tumaa waa soo mashaxaanaa gabdhaha waa soo guurinaa guryaalkoodaan geynaa toddobada waa u garaacaa adiga naagaas dhexdoodaan heesableed tumaa ayagaan ku dhex jiraa waa ammaanaa wax walbaa laysiinaa lacagaa laysiinaa shaashmanaa laysiinaa dharaa laysiinaa wax laysiinaynin malaha dibidda hadday ammaanteeda gaarta ay i jeclaadaan lacagay isoo diraan ha badanaata ha yaraato marka maxaa dhaqaalo kaa soo gala tusaale gabar la guursanayo markii gurigeeda lagaaga yeero oo aad tagtid oo heesaas aad u qaadayso maxaa kasoo gala qiyaastii waxaa iga soo galaa adiga waxaa koobneen milyan waa isoo gashaa laba milyan waa isoo gashaa saddex milyan waa isoo gashaa konton dollar waa isoo gashaa wax heshiisa maa jira marka haa wax heshiis waa jiraa ninka aniga ah rabo adile isgooriyaan dhaa waxaa hartid isii kii kalena soddon dolar isii labaatan dolar isii shan shan boqol isii aan dhahaa goobta haddaan toban milyan ka helana anaa iskale ayaga shaqa maka laha marka laga tago wiilka iyo gabadh is aroosaayo oo heesaha ammaanta aad u jeedinayso mararka qaar waxaa dhacdo in tusaale qof kale meesha aad ku dhex ammaanto ood lacag aad ka hesho marka maxay tahay ujeedadaas ujeedadaas waxay tahay gabadhaan ammaanaa wiilkaan ammaanaa dadkoodaan ammaanaa dadkooda saaxiibadoodaan ammaanaa familkooda kalaan ammaanaa qof adig kula jira camal saaxiibteeda waa amaana idhaada waa amaana lacagay isiisa habarteeda amaana aabaheeda amaana qabiilkeeda amaana meeshay degan tahay amaana deegaankeeda amaana waa dhilaalinaa baxasha ayadaa iska kula soconaysa labada qof ee isguursanaya marka laga tago dadka kasoo qayb gala xitaa ee ammaana ayaad ujeedinaysa haa waa amaana ayaga dhan waa amaana lacagay isiinayaan way igu farjinayaan dadka dhan gabadha iyo arooskaan u badinaa dadka kalena waa soo wareejinaa tusaale gabadha maryan ayaa la dhahaa marka gabadha maryana marka aad rabtid in hees ammaana aad u jeediso bal maxaad leedahay mariney macaan badaney mariney maage maalka maal meelyaala mal oo masuugaa mariney siinkiyan maagilaayo maalkaa maas umayaay sidaasaan dhaa hadday wax dhiiweyso hadday wax dhiidaysane maal meelyaala mal oo masuugaa macaan badaney mariney maage malabka adiika may ay mariney wax walbaan dhahaa bahashaba iidaa iskeenaysaba wiilkoo kale markaad ammaanayso bal wax nooga sheegaydan hadduu wiilka haddii cabdi la dhahaayo cabdi cadda aatula kiin ammaane anjak iyo aana dadow ma aamo cabdi cadda aatula kiin ammaane laba wax oo is aroosi waatiin adi iyo gabarta hadday labadoodaba arday ay ahaayeen degeystayaal faadumo maxamed inta ah inoo jooga waraysigeeda waxaad kala socoteen idaacadda ergo waxaad ogaataa haddii aad mu'alif tahay ama suugaan sameeye ama waxuun sameeye mararka qaarkood xataa inaad biilkaaga kala soo bixi kartid sida hooyadan oo kale waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aynu ku yara nasanno hees uu ku luuqeynayo fanaanka allah u naxariistee tubeec haweeyaay hirdooglay hoobaan bislaatay aweeyaay irdooglay hoba aan bislaatay codka aleelo lagu soo hayaamay
marka waa hibo ilaahay dadka uu siiyey oo la isdheeryahay
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow ha yeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa la soo gaaray iminkana qodob ka duwan qodobadii kale oo aad soo dhegaysateen ayaan idiin hayaa gabdho badan oo soomaaliyeed ayaa jira oo cilmiga sharciga barta jaamacadahana ka baxa si ay uga qayb noqdaan nidaamka garsoorka ee dalka ama deegaanada ay ku nool yihiinba sidaas oo ay tahayna ma jiraan gabdho garsoorayaal ah haddaba maxaa hortaagan in gabadhu ay garsoore noqoto oo ay maxkamadaha fadhiistaan waxaa arrintaasi aanu ka waraysanay hibaaq ibraahin oo qareen ah kuna sugan magaalada hargeysa wariyaha redio ergo ilyaas cabdi cali ayaa waraystay waana tan ee gudoom wacan garsoorka marka laga hadlayo haweenku door muhiimay ka qaadaan waqti xaadirkan ilaa laga soo bilaabo labada kun iyo toddobadii meelahaasi wixii ka horeeyey inta badan maba jirinba haween muxuu ahay dhinaca sharciga ah oo ka qayb qaata garsoorka ama doorkooda ka qaata somalilan marka laga hadlayo waxaa jiri jirtay hal gabadh oo keliyata oo sharciga baratay oo xilligii inay dowladii hore soomaaliya kasoo baratay intaa wixii ka dambeeyay tin labada kun iyo lixdan ahayd baan u malaynaya wixii ka dambeeyay xilliga jaamacadda hargeysa bilowda kuliyadda sharciga hablo badan baa ku biiray hablaha badan markii dambe waxay sahleen inay muxua sharcigii bartaan qaybtii garsoorkana ay kusoo biiriyaan muxua doorkoodii inay ka qaataan oo hablo badan kusoo biiraan iyagoo inay aqoontoodii ay ka barteen muxuaha sharciga halkaasi ku isticmaalaya markii hore waxay ku bilaabeen looyaro looyaro badan baa jiray markii dambe waxay ka gaadheen muxuu haaye inay noqdaan oo loo magacaabo xeerlaalinta guud oo aanay jir jirin haween markaa hablo badan baa ka mid ah oo ah xeerlaaliyaal ku-xigeenno xeerlaaliyaal guud oo madaxweynihii hore u magacaabay markaa runtii door fiican bay ka qaataan hablihii garsoor ku bira sidoo kale waxay noqdeen inta badan maxkamada waxaa jira waxa loo yaqaano kaaliyayaal kaaliyayaal sare xataa laftirkooda hablo kuma jirin waxaa jiri jirin inamo iyaguna practice gareeyey oo siday garsoorka ula shaqaynayeen noqdeen iyaguna noqdeen kaaliyayaasha sare wixii ka dambeeyey labada kun iyo lix tobankiiba xilligii uu qabsaday gudoomiyaha maxkamadda sare isaga laftirkiisu door muhiima ayuu ka siiyey in habluhu ay noqon karaan kaaliyaasha sare oo runtii qaybta ugu muhiimsan ka mid ah marka laga hadlayo garsoorka marka hablihii sharcigu runtii wax badan bay kusoo kordhiyeen muxuu ahay garsoorka door weynna bay ka qaataan
maxkamad waxay ka jirtaa inaan hablaha loo magacaabin iyagoo doorkaas ka qaadanaya garsoorka gudoomiyaasha maxkamadaha ama garsoorayaasha caadiga dacwadaha qabanaya ama dadka dhegeysanaya maxay tahay markaasi caqabadaasi hortaagan inay xilkaasi qabtaan haddii ay cilmigii soo barteen horta caqabadda intaanay garsoore noqonba inay looyar bartaan baa waxay noqotay horta caqabad haddana inay looyarnimo ku shaqeeyaan ba haddana caqabad muxuu haaye ay kaga hortimid xilligii jaamacadaha la berinayo kala habloohan qof labu la yaabana maxaa waaye maxkamadda inagu sawir bayna ka haysanaa haddaynu nahay dadka soomaalida oo dhan ayna tahay muxuu ahaaye meel aanay cadaadarro ka jirto meel aanay dhibaata ka jirto meel aanay haween qaban jirin haweenkan inta badan waxaa lagu yaqaanaa oo dhaqankeenu ay dadku aaminsan yihiin in meel aanay dhibaata jirin amaba caqabada jirin iyagu ay tahay inun ay ka shaqayn karaan iyaga oo dee dadku aaminsan inaanay dhibaatooyinka noocaas aanay xal u heli karin marka runtii markii jaamacadda laba muxuu ahaaye lowga la bartay caqabado badan waxay kaga iman jireen hablaha bulshada iyadoo laleeyahay ma maxkamadii baa tegaysaa seebaad looyar u noqon karaysaa ma muxuu ahay rag baad ka hordoogi karaysaa maadaa cid mateli kara ma awoodaasaad leedahay marka caqabada ugu badani waxay horta waxay ka timid marka hore seebaad looyar u noqonaysaan in muxuu ahaye wajahan caqabad bay ku noqotay runtii alxamdulilah habluhu way ka gudbeen caqabadaasi oomay dhegeysan jirin maxkamadii bay tegeen waxay ku bilaabeen xataa maxay looyaradii oo inta badan rag ahayd inay la shaqeeyaan marka hore asistana kula shaqeeyaan oo maxkamadii ku bartaan marka dambena iyagu ay noqdaan looyaro dhammaystiran maxay maxkamadii ka batalaya caqabadu way sii socdeen waxay gemiyeen marka qaar cidda ay la shaqeynayaan inay tidhaahdo waa maxay dumarkan muxuu ahay maxay u yimaadeen qaar baa xataa moodi jiray berigii hore oo odhan jiray markay arkaan hablo muxuu ahay maxkamadii yimid wani waxaan hablaha miyaa la wada furayaa maanta because kamay dhaadhacsanayn inay hablahan yihiin hablo meesha ka shaqaynaya marka runtii caqabado badan oo hadalla xataa xun ay kala kulmaan way soo mareen marka taas laakiin markii dambe waxay sahashay in hablihii si toosa loogu aqoonsan karo in hablo looyaro jiraan markii dambe waata keentay in looyaradii in muxuu ahayey muxuu ahaa dawladdii loo magacaabay inay noqdaan xeerlaalintii guud ay ka mid noqdaan oo gudoomiye ku-xigeenno xeerlaaliyaa guud ay noqdaan runtii marxaladaas habluhu soo mareen arrintaa maxay garsoor u noqon waayeen runtii waa arrin cusub cid hore ka doodaysana maan arag cid hore ka hadlaysana maan arag aad baan ugu hambalyaynaya maanta radio erga inay kusoo qaataan barnaamijkooda oo iyagu noqdaan ciddii ugu horreysay isweydiinaysa maanta in maxay ugu muxuu ahaay biiri waayeen uga mid noqon waayeen maxkamadihii garsoorkii maxay ugu noqon waayeen u noqon waayeen garsoorayaal ay guddoomiyaal u noqon waayeen runtii waa arrin muhiimadeeda leh waxaan aaminsanahay horta caqabadii unbaa jirta tii hore markii lala yaabanaa unba haddana tana lagula yaabaya dhaqankiibaa imanaya oo muxuu ahay loo haysto habluhu inaanay dumarku asalkooda inaanay wax maamuli karin ama go-aanma gaari karin inkastoo meelo badan kasoo gudbeen sidoo kale la isma weydiinba oo dhiskaashanba kama imanin taas marka waxay keentay markaasi inaanay xilligan aanay noqonin amaba xiliyadii hore in la isweydiiyaba dumarku ma noqon karaan garsoorayaal mararka qaar marka laga yara hadlo de si caadiyo iyadoo dhiskaashana doodo badan laga sameyn lakiin si gaara looga hadlayo waxa laga yaabaa in muxuu ay aaminsan yihin dadka qaar diinin inaan dumarku garsoor noqon karin oo runtii doodeeda inaan lagin oo maanta hadii la yidhaahdo dumarku muxuu garsoore ha noqdaan mid madaxweynuhu ha magacaabo caqabada ugu badan waxay ka imanaysaa in la yidhahdo diintuba ma ogola oo dadka qaar aaminsan yihiin sidoo kale dhaqankii oo dee waxaaba la yaaban yahayba imika waxa laysku haystaaba mas-uuliyaddii ma qaadi karan muxuu ahaaye wasiiradii waxaa idhahdaa agaasimayaashii dhammaantoodba dadka inta badan dhaqankiiba xataa aaminsanba weli inaanay noqon karin oo doodo badan baa ka imanaya garsoor markay noqotona caqabada kale ugu weyn waxay noqonaysaa calaashaan diintu ma ogola wadamo badan oo islaama ayaabay garsoorayaal ka yihiin waxaa ka mid a sudan baa ka mid a wadan macagteen waxaan u malayna ahayd indonesia ama malaysia labadaa mid bay ahayd maalin dhaweyto iyaguna muxuu ahay magacaabay gabadh garsooro shareeca u magacaabay arrimaha dumarka welibana familiga marka laga hadlayo ee arrimaha qoyska laga hadlayo laakiin halkan somaliland weli la isma weydiin muxuu ahaye ma noqon karaan mise ma noqon karaan caqabadaasna runtii si looga gudbo soo wajahaysa hadhowto tagu badan waxay noqonaysaa xagga diinta marka in arrintii diidda horta dood laga yeesho la iskaga imaado oo meel la isla dhigo wadamo islaamiba way noqdeen maxay u noqon waayeen inaka diinteena islaamku ma ogoshahay mise ma ogola anigu maanta hibaaq ma odhan karo diintii way ogoshahay iyo ma ogola labadaa midna ma odhan karo sababtoo ah kamaan sameynin cilmi baadhid dibweegidna kumaan sameynay diinta ogoshahay inaanay ogoleen laakiin waxa weyn in la iskaga imaado la eego diintu ma ogoshahay mise ma ogolaa haddii markaa diintii ogoshahay wuxuu diidayaa ma jiro muxuu ahay haweenkii inay ka qayb qaataan muxuu ama ay noqdaan garsoorayaalo garsoorayaasha la magacaabo idinku cilmiga waxaa u baranayseen inaa garsoor gaadhaan oo guddoomiyaal maxkamadeed gaadhaan bal ka waran fikirkiinaas ah in looyarnimo iyo shaqooyin hoose dee raggii shaqooyinkii kale idinka dul maraan ka dumar ahaan sidee idin saameynaysaa looyar ahaan aad ku shaqaysaan xirfadan runtii ayaan daradaasi way jirtaa waana arrin muxuu aada looga murugoodo tusaale haddaan kugu soo kugu soo qaado muxuu ahay maxkamadaha ama garsoorka haddaad eegto cidda garsoorka ka ahay dhammaantood waxayna waa ardaydii jaamacadaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay muxuu haaye laba sano ka hor qalinjibiyeen oo si toosa ay u tegayaan garsoorkii inta badan waxay ku imanayaan haddii doonaan ama qabiil bay ku imanayaan waxa laga yaabaa in cid lagu bedelo ama waxa laga yaabaa in iyaga muxuu haaye qaab kale loo soo magacaabo oo aan procedurada inta badan la isticmaalo ah systemkiinu siduu ku dhisan yahay dhibaatada ugu weyna taale waxa weeyaan hablihii waxaa laisla qaatay inaanay hawshan qaban karin waa mid mararka qaxalkaas iyadoo ay lagu doodayo inaanay diinta ogolayn taas waxay keentay in ma xataa aad maxkamadda ku arkayso inan kaaliye u ah inan ama isugalaas haayeen amaba muxuu ahaye ka hooseeyeyba way dhacday marro badan bay dhacday waayo hablo inta badan waa wada kaaliyayaal waxa la weydiinaya waxay hayaan xataa arkiifyadii lagu kaydinayey iyagoo jaamacadii ka soo baxay halka inankii kale jaamacadda kala soo baxay muxuu aha isagu uu yahay garsoore la ilaalinayo oo sharaftiisi iyo hawdhiisi iyo hawleysa
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini aadamnimada
ergadaydi ergawa ergadaadii